halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
kusoo dhowaada sayradda xoolaha ee magaalada burco iyo qiimaha lagu kala siisanayo saaka gaar ahaan adhiga iyo geela waxaad ku soo dhowow idaacadda raadiyo ergo marka hore adoo ku bilaabaya magacaaga waxaad nooga warantaa sayladda xoolaha ee magaalada burco aniga cabdiraxmaan faarax ibraahim baa layaha waxaad saaka nooga warantaa sayladda xoolaha ee magaalada burco gaar ahaan daabaxa heerka u sarreeya maxaa lagu kala siisanaya horta aaminkii daabaxnimaa loo qalaa iminka marka shan iyo lixdan ilaa lixdan weeyaan dollar haa heerka dhexana heerka dhexna waxa weeye konton ilaa shan iyo konton haa dollar haa heerka u hooseeya muxuu marayaa saaka siirada xoolaha ee burco wuxuu marayaa shan iyo afartan ilaa afartan meelaha dollar haa
cabdi markaad u eegto siirada xoolaha burco toddobaadkii hore toddobaadkan muxuu kaga duwan yahay waa isla- waa isla midba toddobaadkii hore iyo iminka waa isku miduun Ha, marmar wuu soo bataa haa marka uu soo bato markuu soo bato inta wuu jabaayo eh, heerka koowaad lixdan buu noqdaa heerka heerka dhexna wuxuu noqdaa konton heerka u hooseeyana wuxuu noqdaa afartan xuseen faarax xabiyaan baa aniga- aniga- yaa la yidhaahdaa aniga waxaad ka mid tahay dilaalinta eh, geela ilaalinta geelaan ka mid ahay markaa geela qaalimada ilaa saddex boqol geela heerka koowaad saaka maxaa lagu kala siisanaya heerka koowaad ilaa lix boqol meelahaasa lagu kala sanaya lix boqoloo dollar ah Aye, heerka heerka dhexe heerka dhexe ilaa shan boqol meelaha ilaa ilaa shan boqol ilaa afar boqol intaa ilaa udhaxaysa shan boqol ilaa afar boqoloo dollar intaa udhaxaysa heerka u hooseeya maxaa lagu kala siisanaya ilaa saddex boqol ilaa saddex boqol iyo konton meelaha marka waa qaalimaha yaryar miya waa qaalimadaa yarna kuwaas haye ilaa saddex boqol iyo konton meelaha wey Ay.
ilaa saddex boqol ilaa saddex boqol iyo konton intaa udhaxaysa oo dollar oo doolar
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada bini'aadanimada